isbitaalka xididiisa waxaa ka dhacay qarax gaari qookana oo uu lahaa xogeyaha dowladda hoose degmada afgooye ahna guddoomiyaha guddiga khilaafaadka ee dhulka degmada afgooye ahaana jiray xogeyihii dowladda hoose dowladda siyaad bare ugu dambeysay cali cabdow cali xaljamiil ayaa iska lahaa gaariga waa ku dhintay laba ka mid a istaafkiisii mayda waa aragnay laba dhaawacan way nala joogaan qof kaloo dhaawac in xamar loo sheegaa naloo qaaday mayd hilbaga ogaana meesha yaallaan laakiin tiri ahaan rasmiga maydka ilaa hadda ma gudbin karno waa gartay marka maxaa dadka shacabka khasaare kasoo gaaray qaraxaas marka laga soo tago isaga iyo waardiyaashiisa
wax khasaaro ah oo soo gaaray dadka shacabka malaha isbitaalka meesha masaajidka uu ku yaallo hortiisa ayuu ka dhacay qaraxaas gaarigii waa googo-ay waa meeshuu ku burburay dadkaas dadkii saarnaa oo gaarigii la socday un baa wax gaarin shacabkii meesha marayey meel la degan yahna maahano de waa meel laamiga un la maro marka dad markaa dhex marayay oo shacab ama ay wax gaareen ma jiraan waa gartay hadda xaaladdu waa sidee
xaaladda weli dhaawacii iyo dad u yimid oo usoo ururay iyo ma garanaysaay kuwii faska uu hayay waxoogaa shoog ku jira oo ciidanka caadiga ahaa xaaladdu waa iska saas waaye welina operation baa lagu jiraa dadka dhaawaca qaraxu marka ma qarax gaarigiisa lagu xiro ayuu ahaa mise qarax dhulka lagu aasay lama sa lama sheegi karo weli